waayeel badan ayaa dhallinyarada soomaalida ku dhaliila inay ka tegeen dhaqankii suubanaa ee soomaalida abwaan cabdulle maxamuud waa dhaqanyaqaan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu tilmaamayaa in xataa dhallinyarada qaarkood ay ka tegeen ixtiraamkii ay dadka waaweyni ka mudnaayeen waagii hore dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed waa la qiimayn jiray haatan waa isbedeleen wixii oo dhan dhaqankii waa rogmaday wuxuu noqday qaab kale dadkii canugii aad la hadashoo tiraa warhaye salaamu calaykum oo duqa calaykum asalaam oo kula markaa kabacdi waxay ka mid tahay dhaqanxumada inay maarku hiddihiisa lideen oo ay si kaleetood ka dhigeen haddaba maxaa keenay ismaandhaafka dhallinyarada iyo waayeelka soomaalida waxaa arrimahaasi falanqaynaysa yaasmiin maxamed kaaheen oo dhowaan magaalada hargeysa ka furtay xarun dhaqan oo loogu talagalay kobcinta dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo lagu magacaabo masaf horta isbeddel fara badan baa jira iminka oo aada u kala duwan dhallinyaradu aad bay isu beddeshay saddex qaybood bay u qaybsan tahay isbeddelka jira saddexda qaybood saddex facbaa kala jiray fac hore oo dhaqanka kii kuwii u ka soo unkamay ee uu ka soo farcamay baaynu odhan karno fac dhexe oo kuwii soo gaarsiin lahaa kuwan ah iyo facan dambe dhaqankuna markaynu ka hadlayno waxa weeye xeerka qof walba qabta ee uu leeyahay dhaqanka guud ahaan waxa weeye xeer ay leedahay bulsho meel ku noole waxaa meesha ka baxay ficii soo gaarsiin lahaayee dhexe sababtuna waxa weeyaan maxaa heday waxaa dhacay dagaalo isbeddel waxaa dhacay aada u faraweyn oo dagaalale oo colaadale oo abaarale oo qaxleh ficii soo gaarsiin lahaa waxay ku jireenuun heegan dagaal iyo colaadeed xilligii dagaalka laga nastay dhallinyarada faceedu iminka yahay labaatan jir ilama iyo sideed iyo labaatan jir wixii hoos uga yar may soo gaadhin xili maxaa heday dhaqaalahoodii la waafajin lahaa xoolihii wixii ay hore soomaalidu lahaan jirtay oo dhan laakiin waxay soo gaadheen xilli aanay nolol meel alaaliyo meel ay ka bilaabaanba jirinoo jid cusub bay jeexdeen marka waxaa ka qayb qaatay tiknolojiyaddu qayb bay ka tahay waxa bedelay dhaqanka saxaafaddu qayb bay ka tahay waxaan odhan karaa imka tiknolojiyaddu qayb bay ka tahayoo berigii hore dee waa la shixi jiro waa la ciyaari jirayoo waxaa la lahaa golayaal ciyaareedoo laysugu yimaado aqoon iswadaarsi lagu sameeyo waxaa la lahaa waxyaabo badan oo bulshada u degsanaa ayaa jiray laakiin maanta ma jiraan wixii yaasmiin maxamed kaahin waxay sidoo kale tirisay maanso oo ay ku matelayso laba dhallinyaro ah oo midkood haysto dhaqankii hore ee soomaalida midna ku faanayo dhaqamada wadamada reer galbeedka mid ka midii wuxuu leeyahay oo dee kii dhaqankiisa hore haystay gabna maahi dhalan rogan amba waxaan dhigaygiyo kuladooda dhalin kale qaaradaha dhammaantood dhaqan waan lahaan jiray dhisan oo kufaanba leh waa dhaxalowowgay mana dhaafin maan dhigin waa xeerka ii dhigan waa dhidibka noloshee dhab ahaani saacida dabeetana wuu u jawaabayaayoo wuxuu ku leeyahay wixii dhaaxa soo jiray hadda waa la dhaafoo dunidaa dhaqaaqdee dhulka aan ku joogniyo dayaxaba ka dhooftee meerayaasha dhaaftaan kolba dhinacu raacaa dhaantada ma karayee dhaanskiyo tuwayskaan dhiifii wareegiya ay bodh ka dhehdaa dhowrso adigu weligaa oday dhintay waa hore waxay haddaba isweydiintu tahay sidee ayaa dhallinyarada loo bari karaa dhaqankooga iyaga oo wata tacliinta casriga ah iyo horumarka dunida waa tan mar kale yaasmiin kaahin wallaahi mustaqbalka dhallinyarada soomaalidu dabaqabashuu u baahan yahay waayo dhallinyaradu waxay u baahan tahay inay dhaqanka bartaan dhaqanku ma aha oo keliya tahuga inay laba goo cadcad inanku intuu xidho inantuna inay xidhato saddex qayduun maaha dhaqanku waxa weeye xeerka ummad dhan u dejisan xeerkiiba meesha ka maqan iyo noolaanshahoodii waxay u baahan yihiin inta la dabaqabateeyo in la baro dhaqankoodii in halka laga soo daynayo musalsalka afka qalaad lagaga turjumay af soomaaliga ee turkiga ah in maxaadirooyin ay sameeyaan dadkii facii dhexe ahaa ee laga sugayay inay maxaa heday soo gaarsiiyaan facan inay sheegaan waxay dadkani horta dhab ahaan leeyihiin marka qofkani markuu dhab ahaan wuxuu leeyahay dee garanayo ayuu ku faani karaa wixiisii uu la jaan qaadi karaa caalamka kale uu u sheegan karaa laakiin maanta waxaan dareensanahay inaanu jirin maanta haddii uu inanka yara maraykanka yimi yidhaahdo aniga waa kan dhaqankayga adiga dhaqankaagi me de makiisii buu sheegaya hib hob iyo rog iyo waxbuu ka sheekaynaya kaasiba meeshiisii wax cusub nacam uma gudbin karayo oo kaasi ku xiisegeliya isaga laakiin wuxiisegeliyu sheegaya waayo dhaqan uu lahaa oo awowgii iyo aabbihii iyo ayuu ku soo kordhinaya laakiin wiilka soomaaliyeed ee maanta jooga ee siddeed iyo labaatan jir ka yar ama maxaa heeday laag ma garanayo dhaqankiisii kuwa garanaya ee farakutiriska laftirkooda in lagu laba yaabo ladhahdo hor horta moodaybata waa maxaa xamad ka sheekaysaa dadka arrimaha bulshada falanqeeya ayaa sheegaya in magaalooyinka waaweyn ee soomaalida ay iskugu yimaadaan dhallinyaro soomaaliyeed oo qoys ka soo wada jeeda oo aan is-afgaranayn oo daafaha caalamka ka kala yimid af soomaaligana aan aqoon islamarkaana mid kastaa ku faanayo dhaqanka iyo afka waddanka uu ka yimi dhaqanka soomaaligana u arka mid duugoobay oo waa hore baadiyaha lagaga yimi